بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب وما ويندب ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها salaada wixii burinayay iyo waxaan burinaynin ayuu u baab yahay waxa karaahada salaada dhexdeeda in lagu sameeyo iyo waxa waajibka ahoon laga tegi karin iyo sunnooyinka salaadu ay leedahay mataa waqtigii nadaqa bilaa cudrin bixarfayni aw bixarfin mufhimin mithlu qi min alwiqaaya wa li min alwilaaya badalat salaatuhu mataa waqtigii nadaqa qofkii uu hadlo bilaa cudrin cudur la-aan buu iska hadlay oo bixarfayn laba xaraf buu ku hadlay salaada dhexdeeda ow bixarfin mufhimin xa- xaraf mufhim ah oo macno laga fahmaya ayuu ku hadlay mithlu qi weeye qi qi macnaheedu ilaali weeye wa li buu yihi li min alwilaaya badala salaatuhu salaadiisa way buraysa can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu qaal cabdullaahi bnu mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa nusallimu cala اnabiyi sala allahu calayhi wasalam wa huwa fi salaa dee awalu islaamkii nabiga ayaanu salaami jirnay buu leeyahy cabdullaahi bnu mascuud asagoo salaada ku jiraa nabiga salaami jiray fayarudu calaynaa salaamta ayuu naga radin jiray falamaa rajacnaa min cindi najaashiyi najaashi agtiisa markaan ka soo laabanay waa hijiradii u horreysay ee saxaabadu ay u haajireen ardulxabasha awalu hijratin waqacat fi lislaam hijratu saxaaba ilaa ardi alxabash bicsadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo bixintiisii markii ay shan sano ka soo wareegtay sanata khamsin min albictha ayay saxaabadu waxay u hijroodeen ardulxabash boqorkii najaashi la dhihi jiray ayaa xukumayay markaas boqor kasta oo yacni ardulxabasha xukumayey ama madax ka ahaabaa najaashi la odhan jiray laakiin ninkii markaa joogay magaciisa waxaa la odhan jiray asxama asxama ibnu ibnu abjar waa ninkii islaamay markii dambe wuu islaamay waa ninkii ugu horreeyey ee nabigu calayhi salaatu wasalaam janaasat lqaa'i buu ku tukaday ma uusan arag nabiga laakiin wuu rumeeyey saxaabadu markay u tageen uu soo dhoweeyey najaashi way badnaayeen saxaabadu ilaa saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen waxaa qaa-idu ahaa saxaabada hogaaminayey jacfar bin abi aalib jacfar bin abi aalib baa saxaabada amiir u ahaa dadka ardulxabasha tegay ee u hijrooday saxaabadaa u hijrooday waxaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan khaliifkii nabigee saddexaad sala allahu calayhi wasalam iyo zawjadiisii ruqiya bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabadu halkaasay tageen sanadkii shanaad ee bicsada markii nabiga rasuulnimadiisa iyo bicadiisa shan sano keliya laga joogo ayay saxaabadu ardulxabasha u hijroodeen muddo badan bay halkaa ku baaqi noqdeen xaylay nimankii reer qureysheed ahaa ama reer makaadahee maka deganaa markay ka hor imaadeen diinta oo dadkii yaraaya islaamnimada qaatay ay aada u dhibaateeyeen tacdiib badan iyo dhibaato badan ay u geysteen wuxuu rasuulku u idmay saxaabada inay iska hijroodaan ay ka baxaan wuxuuna u ishaaray inay aadaan najaashi boqor najaashi xaggiisa inay hujo waa boqor caadila oo agtiisa aan dadka lagu dulminina aada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markay tageen halkaas nimankii reer quraysheed ahaa sidaa kumayna daynine khidad kale ay ku dhibaataynayaan saxaabada bay sameeyeen oo wafdi bay ka daba direen boqor najaashi yacni ku diro si uu u soo celiyo saxaabada loogu soo celiyo marka loogu soo celiyo camar bin caas saxaabigii la odhan jiray iyo nin la yidhi cabdullaahi binu rabiica labadaa nin baa la diray camar binu caas wuxuu ahaa nin beec mushtari ah oo aada loo yaqaano oo ardul xabasha tegi jiray oo beec mushtar ahaa oo la yaqaanay oo la qadarinayu ahaa tan labaad camar bin caas wuxuu ahaa nin aada u fasaaxo badan aadna u qurux badan buu ahaa isaga ayaa loo doortay inuu arrintaas yacni fuliyo hadiyooyin iyo hada- iyo- yacni hadiyo badan baa loogu dhiibay boqor najaashi waa inaad ku dirtaa baa la yidhi saxaabadaas si ay u soo celiyaan wuu tegay camar binu ca binu caas iyo ninkii la socday cabdullaahi binu rabiica la odhan jiray isagoo hadiyo badan wado intuuna boqorkii la kulmi najaashi madaxdii ka hooseysay ee sarsare ayuu la wada kulmay markaasuu hadiye u wada geeyey wuxuuna ku yidhi waxaan doonayaa inaan boqorka la kulme arrintan kala hadlayana waa nimankan idin yimid oo dhulkoodii ka soo tegay oo waxaan ka codsanayna yani risaalaan ka wadaa iyo salaam yaan ka wadaa reemakaad iyo quraashe yacni markaan arrintaa usoo jeediyo adinku dhaha way nala qumantahay amirina nimankaan ayagu dhulkoodii soo qarribay ee khilaafkii dhibka geynin in annagana dhibna gelinina celi ee ka ballan qaadeen saxaabadu aad bay oga naxeen markuu ninkaa ka daba yimid camar bin caas iyo ninkaa la socday way isla hadleen oo waxay yidhahdeen maxaan samaynaa waxay isku raaceen wixii ilaahay iyo ra- yan- oo rasuulkiisu noo sheegay oo na amray yaanu sheegaynaa haddaan ku badbaadnana waa khayr haddaan dhimannana aan taasun ku dhimanno marka cab- jacfar bin abi daalib baa marka amiir u ahaaye asagaa u hadlayay markaas boqorkii baa marka akhbaartii la u sheegay markuu la kulmay wuxuu yidhi nimankaan iska celin maayo ilaa aan dadkao dhan isugu yeedho ayagana aan u yeedho waxa ay wataanna aan warsado markaa kadib baan celinayaa hadday ila noqoto arrintaas ay ayagu ku khaldan yihiin ama arrin dhiba ay tahay majliskii baa la isugu yimid boqorkii markuu soo fadhiistay waa loo sujuudi jiray salaamta la salaamayo waa loo sujuudi jiray markii dadku soo galaan kulli way u sujuudayaan marka saxaabadu markay yimaadeen ma aysan u sujuudinoo way salaameen asalaamu calaykum bay yidhahdeen wayna fariisteen camar bin caas wuxuu yidhi mukhaalafada koowaad taasaa ka mid ah kuma sujuudayaane feere Ah. waxay arrintaa u samaynayaan waa kibir wuu weydiiyey wuxuu yidhi maxaa sidaa u samaynaynaa diinteennu ma ogola ilaahay khayrkii in loo sujuudo saasuu rasuulkeennu nagu amraya marka camar bin caas wuu hadlay wuxuu yidhi nimankan waa niman da-yar dadkoodii ayay ka- kasoo tageen diintoodii iyo diinta aabaadoodii bay khilaafeen waxaa idinka ogo idinkaga aqoon badan aabbayaalkoodii iyo dadkoodii la dhashay dhibaatay wadaan diin cusub bay la yimaadeen dhulkoodii bay khilaaf iyo dhibaato ka sameeyeen adigana waxay rabaan inay dhulkaaga dhibaato geliyaan marka waxay kaa codsanayaan ehelkoodii waxay kaa codsanayaan inaad soo celiso markaasuu weydiiyey markaas boqor najaashi maxay tahay diinta aada wadataan jacfar bin abi daalib baa markaa hadlay wuxuu yidhi waxaan ku jirnay jaahili diin maana lahayn kaanaga xooga badan midka daciifku cuni jiray yuu yacni ku istaagi jiray dhibaato waxaan xun oo dhan baan samayn jirnay waxaa noo yimid oo ilaahay naga soo dhex saaray rasuul annaga aan garanayno dadkeena ka mid oo noogu yeerayo inaan ilaahay waxidno salaadana tukanno qaraabada xidhiidhino khayrka aan samayno markaasuu wuxuu ku yidhi ma diinta lagu soo dejiyey nabigaas aada sheegayso wax ma ka taqaanaayo ma ii akrin kartaa qur-aanka lagu soo dejiyey nacam buu yidhi suuratu ka maryam buu markaa u akhriyay suuratu maryam oo ka hadlayso qisadii maryama bintu cimraan iyo nabiyullaahi ciise marka markuu akhriyey boqor najaashi iyo raggii madaxdahaay oo dhan kulli way wada ooyeen way wada ilmeeyeen marka wuxuu yidhi najaashi diintii nabiyullaahi ciise ilaahay uu la soo diray iyo diintan wax u dhexeeyaa ma jira buu yidhi waa far waaxida camar bin caaso waxaan kuu sheegayaa buu yidhi wax alle wixii hadiyahoo aad keentay oo dhan waa celis buu yidhi qaado nimankaanna wuxuu yidhi ma celinayo weligii dhulkiina iska jooga intaad adinku rabtaan wax idin taaban karana ma jiro halkaasuu marka camar binu caas ka soo laabtay wey isagoo arrintiisii ku guuldarraystay camar binu caas wuxuu soo islaamay weliba islaamnimada waxaa sabab u ahaa baa la yidhi najaashi oo markaas mar labaadba uu meesha ku noqdo wuxuu kula teliyey nabigaas waa nabi xaqihe raac baan kula haybu rumee baan kula haybu markaas sanadii toddobaad oo hijirada markaas sanadii shanaad oo bicsaday ahayd saddex iyo toban sanuu markaa nabigu maka joogay shan sanaa markaa la joogay bicsadii marka saddex iyo toban sano markii shan sano laga gooyo meeqa waa sideed sanuu nabigu maka sii joogay markaasuu hijrooday oo madiine u hijrooday sanadii toddobaad ayuu markaa soo islaamay camar bin caas ayuu soo islaamay saxaabaduna markaasay waxay soo laabteen sanadii toddobaad oo hijrada ayaa kuwii ugu dambeeyey aadul xabasha ka soo laabtay shan iyo toban sano ayay dhulkaa joogeen saxaabadu shan iyo toban sano ay joogeen dhulkaa rag badan oo saxaabadii ka mid ah halkaa yaa ku dhintay Ah, dad baa badan baa ku dhashay markaasay yimaadeen oo markii khaybar la furanayey meesha khaybar la yidhaahdo waa sanadii toddobaad oo hijrada ayuu jacfar bin abi aalib iyo saxaabadii la socotay ayaa markaa soo galay markuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam laa adri biayihimaa afrax labada midii aan ku farxayo ma garanayo bifatxi khaybar am biquduumi jacfar yani khaybar furashadeeda ilaahay uu gacanta islaamka soo geliyay miyaan ku farxayaa mise quduumi jacfar saxaabadii yani ka soo laabtay ayaan ku farxayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam Ah. waxaa la yidhaha taariikhda marka laga sheekeynayo sharqu ifriqiya ah, sharqu ifriqiya ama geeska africa islaamnimadeedu aad bay u horeysay baa la yidhahdaa waktigaas sida ay islaamnimadu ay usoo gaartay ayay ugu baaqatay weli waktigaasoo soo gaartay dacwadu oo waktigii ayna jaziiratul carab ayna diintu gaarin wey ah hijradii nabiga ka hor intuuna madiine aadin waa bicsadii shan sano markii laga joogo waktigaasay saxaabada dhulka yimaadeen ilaa shan iyo toban sano ay joogeen marka wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu mascuud falamaa rajacnaa min cindi najaashiyi markaan ka soo laabannay sallamnaa calayhi nabiga waan salaamnay falam yarudda calayna waagii hore markaan asagoo salaada ku jira salaano salaamtuu naga radin jiray wacalaykum asalaam buu nooranayay markaanu ka soo laabannay cinda najaashi oon ardul xabasha ka soo laabannay waan salaanay nabiga asagoo salaada ku jiro falam yarudda calayna wa qaala wuxuu yidhi nabigu markuu salaada ka baxay ina fi salaati shuqlan salaada shuqul baa ku suganoo yacni dikriga iyo qur-aanka iyo adkaarta salaada loogu talagalay moogi wax kale qofku inuu ku hadlo ma hadalka looma ogolo wa can zayd ibni arqam waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal innaa kunnaa lanatakallamu fi salaa wuxuu leeyahay saxaabigaa la yidhaha zayd bin arqam waxaanu ahayn buu yidhi salaada dhexdeedaanu ku hadli jirnay calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam zamankii nabiga yukallimu axadunaa saaxibahu bixaajati axadkeen saaxiibkiibuu la hadli jiray dantiisuu u sheegi jiray iyadoo salaada lagu jiro ninka garabkiisa taagana safka kula jiro ayuu wuxuu raba weydiin jiray xataa nazalad ilaa ay soo degtay xaafiduu cala salawaati wa salaati alwusطaa wa qumuu lilaahi qaanitiin xaafiduu cala salawaati salaadihii xifdiya buu ilaahay yidhi wa salaati alwusطaa salaada wusdada la yidhaahda khiyaarada la yidhahda salaadaha ugu fadliga badan salaada casir baa lagu fasiraay salaadaana xifdiya oo ku dadaala وقوموا كعا لله إلهي أكعا قانتين أي خاشعين حالتين أدينكو خشوعسا صلاة الدحدة مركو قفكو صلاة كجر وعلى دوني خشوع بقى لقى دوني خشوع وإنه لا يقف مركا قاند معناه هذا هو خشوع وين وحاكا لو لقوفة صلاة سكودنا والقوفة صلاة وقوموا لله قانتين أي ساكتين ده هذا اللي دين ما بنانو صلاة الدحدة إذا قفكو إنه كوها لما hadalku markaa salaada wuu burinaya hadduu bixarfin ku hadlo bixarfin mufhimin oo bixarfayni hadduu salaada dhexdeeda ku hadlo camdina qofku kasna ugu hadlo salaada